asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee dhinacyada badan taabanaysa waana mideennii ahayd xubin afeedda iyo xubin aqliyeedda iyo xubin isheedda intaba taasoo ah mid meelo iyo dhinacyo badanba wax inaga tusaysa haddii ilaahay idmahay waxaa la yidhi oon xubintaana murtada maantana ku soo qaadanaynaa waxaa jiray xilli soomaalidu ay gabdhaha ay samayn jireen wax la dhihi jiray aroob aroobtii gabdhuhu waxay ahayd sheekada aroobta loo yaqaano waxay ahayd shan gobol ilaa lix gobol baa gabdha ka kala safrahayaan gabdhaha safray wax kale ma raadinayaan waxay raadinayaan agabka aqalka laga sameeyo waxyaalaha aqalka laga sameeyo ayay raadinayaan sida maadhi haddii ilaahay idmahayo dhegihii ulihii dhegaha laga samaynayahay iyo udbihii haddii ilaahay idmahayo waa dhegihii waa udbihii waa maadhi iyo agabkii kale intay farada badnaa sida maydhaxdii galoolkii dhurbadii qabadii lama soo koobi karo ergeegtii waxaasoo dhan isku soo wada dar waxay samaynayaan marka wax aroob la dhaho ayay aadahayaan aroobtaasay ugu kacayaan saasay aroob ku aadi jireen gabdhihii aroobayn jiray marka qayb ka mid ah oo fara badan ayaa waxay isugu tageen bannaan nimcadu aad iyo aad u taallo oo loogu talagalay gabdhuhu inay ka gurtaan haddii eebba idmahayo agabka farada badan ee aroobta loogu talagalay gabdhuhu marka way soo aroobaynhayaan cabbaar muddo ah ayay maqnaanhayaan muddada cabbaarkaay maqnaanhayaan duurkoodaasay ku jirihayaan sahadoodiina way wataan sahayda ay wataan waxaa ka mida raashinkoodii bay wataan haddii ilaahay ku idmahayo haddii doonaan caano garooda ay wataanoo fadhiya qaarba caano karuura wata oo toddoba beri iyo sideed beri iyo toban beri iyo shan iyo toban beri la cabi karo la isticmaali karo oo aan dhimanaynin oon xumaanaynin baa qaar wataa noocyada farada badan cuntada farada badan baa la wataa ee dhulka barwaaqadaana waa la joogaa mana jiro nin dhaqan xun ama rag dhaqan xun oo gabdhahaas intay aadaan fara xumayn karaa ama idabdarre la aadi karaa kuma noolayn dalka soomaalida sababtoo ah gabdhuhu waxay ahaayeen sharafta koowaad ee gabdhaha iyo karaamada iyo qiimaha ummadda ayay ahaayeen iyagaana aasaas oo ahaa dhaqanka iyo hiddaha lamana laaci jirin oo cidumo laaci jirin oo gardarro kuma laaci jirin saa darteed gabdhuhu dee ilaahay mooyaane caadmiba kamay baqayn nin kastoo u imaadana walaalkood buu ahaa oo xumaanta ka ilaalinaya nin soomaali uun ahaa xitaa heeruhu hadday col yihiin gabdhaha iyo haweenkii waxba lama dhihi jirin carruurta iyo dadku dad caadihu ahaa waxaana xaardibilayaasha soo baxay ee meelhiblaa dagaal ka dhaco gabdhaha lagu kufsaday waayahan dambe la dhaho waxyaalaha la yaab kale ay ka mid tahay haddii ilaahay idmahayo marka gabdhaha aroobtiihi meel bay isugu imaadeen way isku qarash darsadeen waxoodii bay isku darsadeen haddii eebba idmahayo way iska baashaaleen iyagoo baashaalkoodii waxoodii ku jira yaa waxaa loo kaftamay gobol gobol iyo qabiil qabiil ahaan iyo degme degme iyo beelbeel baa loo kaftamay waxaan qabyaaladoona dee soomaaliya lagama dhex waayo way iskaga beeran tahay haddii la kaftamay gabdhihiibaa buuq badan baa ka dhex dhashay oo ay keentay baraanjkii kaftanka ahaa qabyaaladii iyo gobolgobolkii loo kaftamay iyo beelbeeshii loo kaftamay yaa waxay keentay in gabdhaha laftoodii maarata buuq ka dhex dhaco oo qaaryaro ay is afdhaafaan gabadh caaqilada marka dhex joogtay oo gabdhaha ka mid ahayd yaa saa isha u marisa mise wuxuu haween keliya waxaan waxan buuqu ka dhex taagan yahay ee weliba beelbeasha isu haysta waaba haween keliya markaasay tidhi gabdhaho idhegeysta idhegeysta hal mar baa lasoo wada dhowray moogtahay dareenkii inta lasoo jeediyey ayaa iyadii lagu soo wada jeestay markaasay tii gabdhaho idhegeysta hayna kala bahabahaynine e bilis ina dhahayd hayna kala bahabahaynine e bilis ina dhaha u fiirsaya hayna kala bahabahaynine bilis ina dhaha aan magaca bilista qaadano inaan haweennahay keliya aan ku ekaanay tiri ee idinkoon idin kala jifajifayn hayna kala bahabahaynine bilis ina dhaha intaasay tidhi gabdhihii bis hal mar sam waa demay guuxii socday iyo anaa ree hebel ah iyo iyo beelheblaan nahay iyo qolheblaha fiican iyo heerkanaga kan adi iyo hiririgtii ay gabdhuhu meesha ku hayeen hal mar bay dantay sam daadkaa qaaday sababta daadka u qaaday mataqaanaa gabadhaasaa daadka qaadsiisay waxayna daadka ku qaadsiiso ay tidhi hayna kala bahabahaynine bilis ina dhaha maxaabad inoo kala saaraysaan aan haween ahaanay tidhi anee aan haween ahaanno saasay tidhi wayna ku gebagabaysay iyaguna waa ay la qaateenoo hadalkii hadal dalaqidhi ayuu noqday markaasaa maanta waxaad arkaysaa facebooka iyo tigtokga iyo meelo fara badan iyo laba haweenoo layf ku jiro oo qabiil isugu faanahaya iyo heer waa qayb caqalxumada ka mida gabadhaa warkeedaan soo gaarin baan u malayna kala bahaynina bilisina dhaha taasaan soo gaarin baan u malaynhayaa marka waxaan leeyahay haweenow intaad qabiil isugu faanan lahaydeen intaad iska daysaan marwadaas hore ee hadalkan laga soo guuriyey ereyga ay tiri qaato hayna kala bahaynine bilis ina dhaha saa dhaha dhehan leh intaasaan dhehi lahaa mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi nin kuu daran danbaa kuu geysa nin kuu daran danbaa kuu geysa